bismillahi ramaan raxiim waa mahadsantaa jamaal wadanka soomaaliya wuxuu kamid yahay afar labaatan wadan ee ka qaybgalaysa koobka adduunka oo markiisi labaatan dhaca sheegta lagu qabanayo wadanka tunisia horna loogu qabtay wadanka maraykanka soomaaliya waxay dhisan tahay labada sano ee lasoo dhaafay sidii meelo badan ba aan ka sheegnay oo waxaa la aasasay laba kun iyo shan iyo tobankii soomaaliya waxay xubin buuxda ka naqasay isla sanadkaas w m f iyo iyo iyo yani wasaaradda isboortiga oo lokal ahaan u aqoonsatay xiriirkan mini footballka soomaaliya waxay soo sameysay regional tournament tira badan oo ay soomaaliyana raasasarla raas cambonia ka sameysay waxaa umalaynaya marka ugu horreysay oo aan sameynay mini footballkan ku qaban kismaayo in wareysi noocan oo kale ay naga qaaday v o e da sanadkii maaragtay kowdii november laba kun iyo shan iyo tobankii maanta laba sano kadib oo ay waxay dhiman tahay weliba wuxuu gaaray in maaragtay soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada ka qaybgalaya wax lagu yeeray ciyaaraha adduunka taariikhda soomaaliyeed marka ugu horreysay waxayna jirooni ku tahay afar labaatanka wadan jirooniga kamid oo la jirooniga c-da ama group c-ga oo iskula jiraan brazil oo cayaarta ugu horeysa ay la yeelan doonaan haddii ilaa yiraahdo iyo kooxda russia oo cayaarta labaada iyo tan saddexaad oo ay la yeeli doonaan bosnia herzegovina wareegi koowaad haddii ay kasoo baxaan ay ugudbi doonaan wareegi labaad insha allah hadii ilaa yiraahdo waa gartay marka kooxaha ka qaybgelaya tusaale ahaan markaad fiirisay afar iyo labaatan wadan oo kooxo matalaya ayaa ka qayb qaadan doona soomaaliya groupka si ayay ku jirtaa batri gruubyada kale ee isha lagu hayo maxaa kamid aad nooga sheegi karaysaa tartankaase goormu furmay gruubyada kale horta gruupka soomaaliya ku jirta ayaa wuxuu yahay sida ay isku wada raaceen adduunka oo dhan gruupka dhimashada gruubo kale waa ay jiraan oo laleeyahay waa gruubyada kusoo xigo oo runtii marka loo fiiriyo gruupka annaga aan ku jirno macna saas weyn aan lahayn marka soomaaliya markii ay meeshan imaanaysay ama gruubkana kamid noqonaysa runtii walwal tiro badan iyo maxaalada isheeg maadaama soomaaliya ay tahay wax ku cusub soomaaliya in heerkan ay soo gaarto khibrad ahaan iyo technical ahaan iyo magac ahaan intaba wax ku cusub ay yihiin balse markii aynu nimid halkan aan aragnay tababarada ay bixinayaan macalimiinteena sida macalin scoot oo kale iyo macalimucud oo kale iyo tababarada kale ay bixinayaan macalimiinta keyrkooda ee kooxaha kale iyo cayaartii ugu horreysay oo la cayaar xalay iyo maanta oo cayaari laa cayaar rajo badan ayaana gasho soomaaliya marka sida aan malaynaynay runtii waa ka xoog badannahay keliya waxaan rabna waxay tahay shacbiga soomaaliyeed oo meesha ka maqan shacbiga soomaaliyeed dhiirigelintooda haddii aan helno waxaan rajeynaynaa soomaliya inay meel fiican gaari doonto insha allah waa tahay marka ciyaartooyda soomaalida ahi ee soomaaliya matalaya bal sidaaad kusoo xusheen iyo tayadooda iyo natiijada aad ka rajaynaysaan maxay tahay runtii waxaa soo xulay cayaartooyda macalimiinta aan ku sheegnay iyo gudoomi ku-xigeenka xiriirka cabdixaax iyo maaragtay dacar rag ma aragtay haddii ilaah ku run yahay ayaga laftirkooda professional ahaa ayaa soo xulay cayaartooy walba aan soo xulna waa cayaartooy record leh maha cayaartooy dhacadka laga soo qabtay cayaartooydeenna rajo badan ayaan ka qabnaa maadaama nin walba uu leeyahay record uu leeyahay cayaareed teeda kaleentood waxa keliya aan u baahnan waxay din cayaartooyda isku xiro isku xirkana yani maalinta ugu dambeysay noo mareysa maanta rajo badan ayaan ka qabnaa soomaaliya maanta way gudubtay insha allahu tacala haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajeynaynaa cayaartan aan cayaareyna ama kulamadan nagu soo fool kale soomaaliya sida la maleynayo si ka wanaagsan in ay noqoto biidni illahi alkariim anagoo ilaahayna kala saarana hadii ilaa yidhahdo kulanka ugu soo horeeya maalinta brita ayaad sheegtay in koox ka socota brazil ay soomaaliya la dheeli doonto bal ka waran kulmada kale goorma ay ruushka la ciyaari doonaan sideedda bisha markii aan brazil la cayaarna insha allah kulankeena ku xiga waxaan la ciyaari doonaa russia ama ruushka maalinta xigta oo sagaalka bisha tobanka waan nasanaynaa kow iyo tobankana cayaarta ugu dambeysa gurubyada ayaan la ciyaari doonaa bosnia herzegovina insha allahu tacala waa tahay goormaa lasoo gabagabeynayaa kulankan tartankan ka soconaya dalka tunisia
jamaalow sida aad la socoto labada bisha ay lixda bisha ciraadi ayay toos u furmatay sagaal maalmood oo lagu talagalay marka shan iyo tobanka waa la gabagabeyn doonaa finalka la ciyaari doonaa yani waxyaabihii rewardska loogu talagala la bixin doonaa maalinta waxtana wadan waliba wuxuu tegi doonaa meesha uu ka yimaada insha allahu tacala iyadoo lasoo gabagabeeyey tartankii kubad cageeraha adduunka ee lagu qabto tunisia insha allah